guddiga dhismo masaajidka asaxaaba iyo madaariista siwey bayuu ku warbiyeen meeluusu marahay dhismo masaajidka ayuu sheegay in hadduusu ka dhowyo gebagabo oo dhowaano la dhammaay doono dhismuhu oo ka koobanaado doono masaajid iyo goobo madaariisa oo laga barado doono qur-aanka kariimka iyo kutubada kale yoweyba dhismashii ku qeyb qaaday dadka soomaaliyeed oo xoog iyo xantaba kabi qaar kumid ee culummada iyo odayaalka degmada buula burda ee gobolka hiiraan oo ku dawey dhismo masaajidka asaxaaba yoweybayo muxsini kudalbadana inay ku qayb qaadaan dhammaystirka dhismo masaajidku bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wsala allah wsalam calaa sayidina mowlaana muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin alxamdu lilah maanta waxaan joognaa masjid saxaaba iyo madaaristiisii saaan horay aada ula socoteen masaajidkani waa masaajid ka kooban afar qaybood qayb masaajid ah oo culumta sharcigana lagu akhriyo iyo qayb madarasa dumarka u gaar ah iyo qayb taxfiidulqur'aan ilkariima iyo maktabaduu ka koobnaay alxamdulilaahi masaajidkii meel fiican uu soo gaaray masaajidka khatinkiisa ay kasoo qayb qaataan insha allahu tacaala firaashkii iyo maxaa la yidhaahdaa maktabadii oo kutubo iyadana in la dhigo u baahan iyadana way jirtaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran marka dadka muxsiniinta ah nambarada boorka ka muuqda iyo dadka guddiga ah labadaba waa la soo xiriiri karaan jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa noo dhiman waa daboolkii iyo dhulkii hoose hoose oo asina shamiitadii ah iyo wixii lamid ah salaaxmadii kore iyo hoose waa dhimantahay iyadana macluumaadkeedana hore ayaa laydinku soo gudbiyey oo wadaadka igu horreeyey waatu akhrinaya hadda insha allahu tacaala muxsiniinta waxaan ogeysiinaynaa in sadaqadaas ayadaa oo maanta bishii ramadaan lagu jiro oo laba qayb buuxinaysa awcaafan mudaacafa iyadoo ah bil ramadaanla lagu jiro sadaqa jaariya ay tahay in laga faa'iidaysto ayaa annaga codkeenu ku biirinanaa insha allahu tacala uu masaajidkaas geshto waa meel kaloo ka fiican wax la gashaday male halla dadaala duu ilaha yiraa waa gabagabo annaga qoladii wax dhisbadaan nahay duu ilaha yiraa xooggeen annaga waxba reeba mayno dadaal intaa maraykan waa maraynaa xoog waa gelinaynaa dadaalkii wixii nugu lahaa waa gelinaynaa adinkana duu ilaha yiraa qalabkii loo baahnaa iyo
masaajidka asaxaaba iyo madaariista ee laka dhisahay buulo burde ee gobolka hiiraan iyo weyba usiiya komeel gebagebe ee marahay markii la dhammaayo dhismashay weyba qaybta madaariista laka barada doone qur-aanka kariimka iyo axaadiista